إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
annaga alla ah baa soo dejinnay qur'aan carabi ah si aad u fahantaan allaha qur'aanka wuxuu ku soo dejiyey luqadda afka u sharaf badan luqadaha afafka af carabi nebiga ugu sharaf badan ambiyada nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam waxaa ka soo gaarsiiyey xagga alle malagga ugu sharaf badan malaa'igta malag jabriil meesha ugu sharaf badan meelaha waa lagu soo dejiyey maka bisha ugu sharaf badan bilahana bisha ramadaan waa la soo dejiyey waana kitaabka u sharaf badan kutubta uu soo dejiyey alleh sidaasuu dhan walba kaamil uga yahay qur'aanku